soo food saartay maalin madow tacabkii ummadaasi ay soo geliyeen uu maanta meel cidlaa ku khasaaray kadib markii xisbi gaara ay gacantii u gashay kadib markii beel gaar yeelatay islamar ahaantaasina waxa weeye aniga arintayda maanta dhib iguma hayso jaamacado kalea dalka jira wakhtiga yara kooban aan ka dhammaysan doono oo bedelka aan meeshan ka qaadan doono marka wax allaaliya wax aniga igu haysaa ma jirto laakiin waxa meesha taalla waxa weeye in jaamacaddii ummadani lahayd la badbaadiyo waa sidaad u sheegtay waxa weeye xubno ka tirsan xisbigan walaalahanahe wadani uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda camuud maxamed laangare ayaa maalin dhaweyte wuxuu si qaawan u weeraray guddoomiyaha xisbiga injineer faysal cali xuseen isagoona ku eedeeyey inuu noqday afhayeenkii xukuumadda isagoo guddoomiyaha xisbiguna horay ugu jawaabay dowladda soomaaliya waxa ayaan darraa in jaamacaddii camuud qarannimadii somalilan ay ka hor timiday maadaama guddoomiye xisbiga u cidoo dalkan taariikh ku leh madaxda dalkan ka mida uu qaranka difaacay in jaamacadduna taa tii lamida iyaduna soomaaliya ay difaacdo marka anigu jawaabtii ku habboonayd anoo guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga ah ayaa waxaan ummadda u iftiimiyey in magacii jaamacadda la kufsaday lagu waxa weeye lagu been abuurtay jaamacaddu ay hoggaan leedahay ay guddi booda ay leedahay marka in jaamacadda iyo siyaasadda la kala dheereeyo raggaa walaala ee xisbiga ka tirsanna oo dee fideoyadooda aad wada haysiin iyagoo xisbiga mu-ayid u ah oo calaamadahoogii xidhan in dee jaamacadda laga fogeeyo waxaanu annagu xisbi ahaan sugaynay in jaamacaddii tallaabo qaado raggii tallaabo laga qaado la eriyo jaamacaddii si ay xalaal u noqoto taa beddelkeygii waxaa dhacday aniga oo shahaadooyinkayga kala duwan aan horeyba ugu haystay digreeye kala duwan ay igu sababtay in beri dhaweyto maadaama aan madaxnimo dalkan ka rabo in aan aqoon u yeesho shareecada islaamka un baan kuliyadda shareecada islaamka u galay iminkana sanadkii saddexaad aan gelaynay marka wax aniga ay dhib oo igu haysaay ma jirto laakiin waxa ceeb ku ah dowladnimadeennan somalilan oo jaamacadda nafta dul dhigtay oo jaamacaddan aasaaskeygii waxa weeye iyo ogolaashaheygii maxamed xaaji ibraahim cigaal lahaa maxaa sanad walba madaxweynaha qaranku ugu soo safraa hadday beeli leedahay maxaa madaxweynaha qaranku sanad walba ugu soo safraa hadduu xisbi leeyahay dadka yaan been loo sheegin meeshani jaamacad maaha iminka iyadaynu ogeyn muddooyinkii u dambeeyey maadaama aanu gobolkan aan ka soo jeedan xogogaal u ahay waxaa guddoomiyuu jaamacadda camuud uu soo jeediyey in haddii ay tii ilaahay u timaado oo uu geeriyoodo in jaamacadda lagu dhaxaaso taasoo bulshada gobolka ku dhaqan aan fariir ku keentay maxaa dee qofku meel hadduu leeyahay meel beerihiisa ha aastaysto laakiin jaamacadda ha laygu dhaxaaso dee waa jaamacaddii waxa weye xabaala laga dhigi maayo jaamacaddu xabaala noqon mayso jaamacaddu reer yeelan maayaan waxa weeyaan waxaanu u sheegaynaa bulshada gobolka awdal talay cid gaari gacanta ku haysato magaci jaamacaddu aanu jirin annaga cashuurtana laga qaaday bersentageka kala wareejinta dowladda hoose u saaran iyo ta biyaha u saaran ani horta shakhsiyan maanta laga bilaabo laga qaadi maayo dee aniga maanta jaamacadda camuud keligey lagama eryin kuwii tacabka geliyaa maalin cad loo sheegtay iyadoo markaasina looga faa'iidaysto wakhtigaasna sistamkii jiray oo isla haybtan maanta jaamacadda ahaa ka guddoonsiin doona laakiin way dhammaatay annaguna mowqifkaan ka qabno marka insha allah ciiddu ay baxday xisbi ahaana soo saari doono